haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka uu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdicasiis barrow
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinbaa khiyaarta inala socotahay kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa soomaaliya waxa ay gashay xaalad kala guura dhowaanna waxaa magaalada dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir iyo madaxweynaha soomaaliya dhowr maalmooda uu shirkaasi socda waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo uu ka mid ahaa qodobadaasi in laysla gartay nooca doorashada ay soomaaliya aadayso maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ayaa guud ahaanba qaadacay shirkaasi waxaana madaxda labadaasi maamul ay shir kale ku yeesheen magaalada garawe warmurtiyeed kalena ay ka soo saareen haddaba suuragal ma tahay iyadoo is-ogol siyaasadeed uu jiro in soomaaliya ay gasho doorasho wakhtigeeda ku dhacda faaqidaadta toddobaadka ayaan arrintaasi ku eegaynaa waxaana igala qaybgalaya xildhibaan doctor cabdi cali xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose iyo agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee loo yaqaano c r h d garyaqaan luul salaad ibraahim dhammaan kusoo dhawaada barnaamijka waa mahadsantahay cabdicaiis barow intii aan guda gelin dooda marka hore aynu dhagaysano warbixin arrintaasi ku saabsan uu magaalada muqdisho inoogu diyaariyay waryaha v o e da cabdulqaadir okey wakhti kooban ayaa ka hara muddada xilhaynta hay-adaha dastuuriga soomaaliya xilligeena ma muuqdo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nuuca doorashee dalka ka dhici karta waxaase wadahadalkii ugu dambeeyey banaanjoog ka ahaa maamulada puntland iyo jubbaland haddaba maxaa ugu muhiimsana oo laga soo saaro dhuusamareeb saddex diini maxamed diini gudoomiyii hore bulshada rayidka ayaa weydiiyey su-aashaasi
runtii dhuusamareeb waxaa kasoo baxay labadii doodood oo socotay ayaa mid guuleysatay doodu doodu waxay ahayd doorasho qofii coda in la qabto waqtigii doontaba ha qaadatee oo ugu yaraan taladii guddiga doorashooyinka la tixgeliyo dooda labaadna waxay ahayd muddada yacni dowladdu ay haysato xilkeeda waa inay doorasho ku qabato doorasho suurtagalana ay qabato halkaasna waxaa ku jabay ukuntii oo waxaa laysla gaaray ugu yaraan madaxdii kasoo qeyb gashay dhusareeb tree oo saddex maamul iyo madax dowladda federaalka ah waxay ku heshiiyeen in doorasho suurtagala la qabto oo waktigeedana lagu qabto taliyii hore hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka jenaraal cabdiraxmaan tuur yare ayaa qaba in wax laga xumaado ay noqon doonto haddii hadda dadka soomaalida gaar ahaana nilada siyaasadda looga yeero harada xalane ee ku taalla gudaha garoonka muqdisho halkaasoo fadhiisin u ah beesha caalamka waa mahadsan tahay v o a runtii arrinta wadahadalka mar labaad laga yaaba inuu xamar ka bilowdo oo maamuladii ka maqnaa dhuusamareeb iyo madaxda federaalku ay xamar ku yeelato waxay dhammaystir u tahan isleeyahay heshiiskii hore ee dhuusamareeb tree laakiin waxaan aada u rajaynayaa in aan aan ay soomaalida kaliya inay wada hadlaan ay tahay oo aysan maxaan ku iraa aan xalana laga soo faragelin maxaa yeelay faragelin xalana hadday dhacdo ayagu hadday heshii waayaan oo ay dhammaystiri waayaan heshiiskii oo xalana in laga soo farageliye ay dhacdo waxay bixinaysaa sawir ah in gadaal loo noqday waxay bixinaysaa sawir ah in loo noqday road mapka agostina mahiga madaxda soomaalidu marka shalana waa heshiiyeen maantana waa heshii karaan magaalada garawe maalintii shalay waxaa warmurtiyeed ka soo saaray maamulada puntland iyo jubbaland waxaana soo dhoweeya dhigooda koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug haddaba wadahadallo dib loo ambaqaadahay maxay ka dhigan tahay rajadusi intay la eg tahay waa kan diini maxamed diini runtiina waxaan isleeyahay kaalinta beesha caalamku ay ka qaadatay isu soo dhoweynta siyaasiyiinta soomaalida amaba hakinta qorshihii baarlamaanka federaalka ahay inay muddo kororsi samaystaan iyo inay maamulada iyo dowladda federaalka ay isku riixaan runtii waxaan isleeyahay waa wax mudan in loogu hambaliyeeyo beesha caalamka marar badan haddaan nahay bulshada rayidka waa dhaliisanayn kaalimaha maaragtay beesha beesha caalamka oo aan mararka qaar dhehaynay waxyaabaha siyaasiga dowladda federaalka ee go-aamada qaar ay gaarayso oo maaragtay gacantugalaysiga ah ayaga ayaa u saamaxayay oo ku dhiirigelinayay laakiin markii ay khatarta u muuqatay doorashada khilaafka ka dhalan kara xaddiga uu yeelan karo go-aanka ay qaateen waxay mudan yihiin in loogu hambalyeeyo ee runtiina waxaan isleeyahay cid kale oo hadda guushan sheegan kartaah ma jirto ee runtii way dadaaleen maamul goboleedyadu ee dowladda federaalkana waa dadaashay khudbadii madaxweynaha ee jamhuuriyadda ee uu ka sheegay ee shirkii dhuusamareeb triina waxay ahayd khudbadihii uu jeediyey intii uu madaxweynaha ahaa tii ugu macquulsaneyd oo uu sheegay doorashadu inaan la qaban karin doorasho iyadoo oon deegaanadii lagu qabanayo doorashada aysan raalli ka ahayn jenaraal cabdiraxmaan tuuryara taaliyihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa dhanka kale walaac ka muujiyay xaaladda amni ee soomaaliya wuxuuna sheegay hadda inaysan muuqan in al-shabaab lagula dagaalamayo gacanta midig taasna ay keeni karta khatar amni loona baahan yahay feejignaan markaay timaado xilligan oo kale qodobka amniga waxaan isleeyahay waa waa way jirtaa arrinta ku saabsan in oo ay xaaladahan kala guurka ay amniga saameynayaan way saameynayaan si adag ayay weliba u saameynayaan saddex dhinac saddex dhinac ayayna ka saameynayaan dhinac waa dhinac ciidamada amniga sugayay oo haddaan siyaasadda laga ilaalin oo aada looga taxadirin laga yaabo in isku dhac ka yimaado ayaga iyo maxaan ku idhaahdaa shacabka amba siyaasiyiinta qodobka labaad nimankii xilligan oo kale weeraro waxay soo qaadayaan kooras ah oo aada maxaan ku idhaahdaa uga ballaaran intii hore ayagoo ogsoon in laga mashquulsanyaha marka in sidoo kale kooras loogu talagalay u baahan tahay wee ka hortag proactive in la noqdo oo loo diyaar garoobo oo weeraro lagu qaado ayaga intay weerar soo qaadi lahaayeen meesha saddexaad ay ka saameynaysana waxaa weeye arrinta ku saabsan ilaa hadda aanan maqal in la diyaariyey howlgal weyn oo ayaga ka dhan ah muddo bil ah ayaa laga joogaa markii codka kalsoonida ay weysay xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ilaa iyo haddana madaxweyne farmaajo sooma magacaabin ra-isul wasaare cusub haddaba maxay taha sababta loo soo magacaabi lahay ra-iisul wasaare xilli dalka uu ku jiro marxaad kala guura waa kan diini maxamed diini
anigu horta waxaan ka mid ahay marka laga hadlayo legal opinionka dadka aaminsan yani acting prime ministerku inuu yahay sharci daro isla markaasna dowladda in ay constitutional tahay in ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabo soddon casho inay constitution tahay dadka aaminsan ayaan ka mid ahay waxaan isleeyahay waxyaabaha daahiyey waxaa ka mid ah dowladdu waxay ku marmarsiyootay hadda ka hor in maaragtay madaxweyne sheekh shariif uu sameeyey acting prime minister oo ay tahay constitutionka ma waafaqsana laakiin ay tahay legal presidence taasna waxaan aaminsanahay inay tahay extrajudicial maaragtay argument oo aan isleeyahay waxbaa lagu qaribayaa iminkana aan dibid kuu celiyo barnaamijkii faaqidaada iyo saaxiibka cabdicasiis barrow cabdicasiis mahadsanid cabdulqaadir wa tahay haddii aan doctor cabdi cali xasan ka hormaro marka hore waxaad ka warantaa hanaanka doorashada la isla qaatay ee dhowsamareeb lagu gaaray muxuu kula muuqdaa aragti ahaan markaad eegto
horta waa fiican yihiin nimanka dowlad goboleedyada inay intoodii isu timid iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk waxay isla soo dhadhoweeyaan laakiin tii codkii ugu dambeeyey maaha laba dowlad goboleedna waa ka maqan yihiin baarlamaanka federaalk oo iskale go-aanka madabeystana waa ka maqan yihiin waa soo dhaweynaynaa mar walba oo saddex qofood oo soomaaliyeed ay isfahmaan hal tallaabo hore loo qaaday wuxuu ka koobnaa heshiiskaas qayb sharci ah iyo qayb siyaasada qaybta siyaasaddan iyo aadaan usoo dhaweynahay laakiin qaybta sharciga weli doodaan ka qabaa waana la sugayaa golaha shacabka intay ka imaaneysa ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haddii aan isla su-aashaasi aan jawaabteeda sii siiyo xildhibaan cabdirasaaq xildhibaane sidee aragtidaadu tahay heshiiska lagu gaaray dhowsamareeb ani waxaan u arkaa inta badan horta waa waxaan la qabaa xildhibaan cabdi cali siduu u sheegay laakiin waxaan u arkaa inay ahayd nooca doorashada meeshaas lagu soo gaaray nooc mushakal ah oo aan la garanaynin inay tahay doorasho dadban inay tahay doorasho qof iyo coda waxaa heshiiska qodobadiisa ku jiray in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay maamulayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka sida cabdi cabdicali sheegay sharciyan markaa fiiriso sharciga lagu aasaasay khaasatan qodobka afariyo tobanaad oo hadda ka kooban ilaa iyo soddon shaqo oo ay ayaga keliya leeyihiin hal meel ay kaga jirta ama ay kaga xusan tahay inay maamulaan doorasho dadban kuma qorno marka dhanka sharciga sida cabdi uu sheegay wax badanaa ka qabdan markaad fiiriso axsaabta oo la yiri yani waxaa lagu tartamaa xisbiyaal ayadana waxay u muuqataa sidii iyadoo la aadayo loo socdo doorasho oo qof iyo cod ah waxaa dhinaca kaleeto markaa fiiriso yani qaabka ah in yani deegaan iyo beel wax lagu dooranayo markaa dhinacaas fiiriso iyo in oday dhaqameedyadii weli ay qeyb ka yihiin waxaa moodaa inay tahay doorasho dadban marka waa mushakal waa markaan leeyahay waxaa waa labadaas weji aniga ii baxay markaan fiiriyey nooca doorashada dabcan cillado kaleeto waa leedahay fadhiga looma wada dhammayn waa laga maqnaa wax heshiis siyaasadeed marka la gaarayan waxaa loo baahan yahay wada ogol ama consensus wax la yidhaahdo meeshaas marka wax weyn oo aniga hadda yani waa bilow fiican sax sababtoo ah ewel doorashin ma la aadaa iyo ma la aadayaaba la isku haystaybu aad baad umahadsan tahay luul baan markaan siin doonaan oo idiin soo laabanaya luul doorashadan waxaa sida muuqata ergada xildhibaanada dooran doonta lagu sheegay in xildhibaan kastaba saddex boqol iyo kow mudane ay dooranayaan ma u muuqataa mid dadka loo soo dhaweeyey inay wax doortaan
waa mahadsan tahay ha waa aaminsanahay in dadka loo soo dhaweeyey laakiin waxay u baahan tahay iyada naftirkeeda in la kala saaro oo maxay ahayday maadaama doorasho la aadayo doorashadana markii golaha shacabka la doortona oo madaxweyne lasii dooran doono saddexdaas boqol iyo kowda qofood la sheegana inay keliya golaha shacabka ay dooranayaan aqalkii sare haddana awoodiisii leeyihiin weli maamul goboleedyada oo inkastoo maamul goboleedyada uu matala haddana la yiri maamul goboleedyada baarlamaankooda soo dooranayo weli shacabka awood sax lama siinin waayo waxay ahayd haddii shacabka awood sax la siinayo in maamul goboleedyada awoodda weli gacantooda laga bixi waayo codka lagu beri ee lagu kala bixi doono in la iibsan doonana ay caddahay in la xoogi doonana ay caddahay waxaa weeyaan golaha maxal aqalka sare xildhibaanadooda waa kaasaana meel u ridi doono fowdka dambe ee madaxweynaha marka haddii doorashadii lahay doorasho xisbiyaa lagu aadaa la yidhi haddana konton iyo afar qofood oo kii gobolka banaadir haddana saddex iyo toban oo asagana aana la caddeyn qolada doora doonta oo meeshuu ku jiro marka weli shacabka qofka ay iyaga danayn lahaayeen dhinacay u dhacaysa ma dhowa laakiin haddana waxay ka fiican tahay boqolkiiba boqol ay aada uga habboon tahay jaaniskooduna ay kusoo bandhigan
sida muuqata rajana dhinac baa laga muujinaya dhinaca kalena waxaa muuqanaya in qof kastaahi shaki iyo walaac uu muujin karo haddii xildhibaan cabdi cali adiga aan mar kale kuusoo laabto maxay tahay in walaac la muujiyo iyadoo haddana madaxdii soomaalida kuwo badan oo kamid a dhuusamareeb aragti siyaasadeed oo mida ay ku qateen
walaac la muujinaya arrinta siyaasadeed maaha siyaasiyiintu inay heshiiyaan oo dalkan hore in loo wado oo laga heshiiyo oo ay isla gartaan waa qaba siyaasiyiinta laakiin haddana inay noqdaan cidda keliya ee dembi kasta geli kara oo aan ayaga la ciqaabayn oo sharciga ka weyn ay noqdaan ani aadaan uga soo horjeeda gololkayga ani meesha uu ka jira meeshas way dalkan dastuuruu leeyahay dalkan sharciyuu leeyahay waxaan uga duwanahay siyaasiyiin badan oo saaxiibadee ah dadka kale oo dhan hala ciqaabo hala xukumo dembigooda halagu qaado kii sharciga jabiyey leeyihiin laakiin ninka siyaasiga markuu sharci jabiyo waxay rabaan inay yidhaahdaan siyaasigu sharcigu ka weyn adduunka meel laga sheegay male sharcigaa ka weyn wax walba siyaasaddu sharcigay ka dhiran dhiransantaa waxaa ka muuqata meeshaan meesha aan leeyahay aan ka duraayo aniga waxay tahay oo ololkeyga ka muuqdo saddex boqol iyo kowga la sheegaya aniga waa diidanahay number one doorashadan waa in shacabka loo geeya tirada dooranaysa intay rabta ha noqoto aniga ceelwaaq laga soo doortaa degmada ceelwaaq la geeyo saaxiibka cabdisaaq buulabardaa laga soo doortaa buulabardi kursiga la dhigo reer buulabardi intii imaan karta maogtahay doorashada dadku waxaysan ogeyn waxaa weeye adduunka horumaray xataa doorashada tan out waxa lahaa jiro dadka soo baxa oo inay doortaan qasab maaha muddo dheer aan dalaga doorasho qof iyo cod aan deganaa maalinkaan rabana waa tegaya maalinkaan rabana ma tegayn marka macnaheeda waxaa weye dadka oo dhan ma wada imaan doonaan waxaa imaan doonta inta danaynaysa inta danaynaysana cid sheegi karta male madaxweyne farmaajona ma sheegi karo gudoomiye xalim yareyna ma sheegi karto aniga iyo cabsaaqna ma sheegi karo laakiin ma la joogaa xilligii doorasho qof iyo coda maanta soomaaliya aadi lahayd mase loo diyaarsan yahay ha fiiri saddex boqol meesha laga soo aruuriyey ay joogaan kuna waa imaan kartaa fiiri wax diidaaya oo ilaahay mar haddaan aan isyeelyeelin mogtahay waayeel waayo waa annagu aan isyeelyeelin mogtahay aniga waxaan qabaa meeshii saddex boqol oo qof cod ay soo baxday saddex boqol oo sof soo gasho kunna waa soo geli kartaa laakiin ciddii haysa ma lahan buulo barde ani ma sheegi karo inay kun soo baxaysay iyo inay saddexaas leeb soo bixi doonto xataa haddii la geeyo laakiin dadka qaarkood ayaa iskood u baqi doona waxaaba laga yaaba saddexda inay soo baxdo laakiin maxaa u xanibe qofna falli u siinaya qofna aa u diidaya oo leedahay ma codaynaysa maxaa ku kala dooranay cabdirasaaqaan siinaya xildhibaan cabdirasaaq markaad eegto aragtida ah in soomaaliya ay mudnayd doorasho qof iyo coday in ay aado ma kuu muuqataa adigoo ma la joogaa xilligan bismillahi aniga waxay la tahay horta doorasho cod iyo qof ah in la aado yacni waxay xoojinaysaa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga sababtoo ah qofku wuxuu helayaa kalsooni dadkii soo daartuu kalsooni ka helayaa wuxuu dareemayaa inuu dadkii soo doorto uu yahay qofka masalaayo doorasho codii qof ah in yani laga shaqeeya mar hore ay karto waa laga shaqayn waaye nasiib daro waa laga shaqayn waaye in hore looga shaqeeya ahayd lagama shaqaynin suurtagalnimada hadda marka aniga shaki badanaan ka qabaa in hal doorasho qof iyo coda in la aadayo yani ay suurtagal tahay haddii aanan watiga waqtigaa lagu daray la dhehayno heshiis aan lagu gaarayn siyaasadeed haddii heshiis siyaasadeed lagu gaaro la yidhaahdo waqti aan u baahannahay doorasho qof iyo codaa laga shaqaynaya hala aado waa gooni laakiin doorasho codii qofaan iska aan samaynaynaa xalimyarayna waa dhihi jirtay hore way u tiri maxaa la yidhaahdaa madaxweyne farmaajo namar buu yidhaahdaa doorasho qof iyo codaan aadaynaa wax fiican waaye laakiin shaqay u baahna shaqadiina lama soo qaban saddex sanaa la haysay oo doorasho codii qof lagaga shaqeeyo infrastructurkii waa dhisnaa shuruucdii axsaabtu waa diyaaray ahaayeen shuruucdii maxaa la dhahaa guddiga madaxa bannaan diyaaro ahaa maxaa la dhahaa kii doorashooyinkana labadii kun iyo sagaal iyo tobankiyaa lasoo sameeyey laakiin markaan markaan markaan markaan aadna hadda suuragal ma tahay aniga hadda hadda qof iyo cod waqtiga harsan iyo rabitaanka dadka saamilayda siyaasadda markaa fiirisid waqtiga waxaa la joogaa kala guurka marka waqtigaanaan kadibaan yani cod iyo qof sidii lagu gaari lahaa aan ka shaqaynayna aniga waa waa ila adagtahay macquul ila ma aha waa tahay gariiq qanluul markaad eegto marka doodan labada dhinac ka socotay ah in xildhibaanadu ay weli leeyihiin doorasho qof iyo codna dhinac uma cadda oo xilli laga soo shaqeeyay lama gaarin xildhibaan cabdi calina uu leeyahay waayahay doorasho qof iyo coda in la aado bal markaad labadaas aragti dhiraan dhiriso may tahay arrin dood la keeni karo ah in dhinacaas laisla qaato
horta labada aragtiba laba aragti oo jirta ahayd oo maxay ahayd dhuusamareb waxa loo tegay aragti kala duwanaasho in laysu keenay ahayd marka labadoodana waa ku mahadsan yihin waana soo dhaweynaa laakiin waxaana qabaa waxay tahay doorasho qof iyo coda in la aado shuruudo badanay u baahan tahay waxa la jiro waxaa la yirahdo waxa waxaa jiro la yirahdo electoral cycle oo biri iyo iyo dury iyo durationkii inta lagu jiro iyo boosti ah marka hal hal aan u dul istaagna wax laga qabtaa bay lahatee ma jirto taas marka inaysa soconaynin baashii caalamkii iyo annaga iyo caqligeen intii isu geyna madaxweynihii in qaralaa siiya oo dadkii la qaatay taas marka hadda maanta waa laga soo tegay xildhibaan cabdi cali iyo cabdirasaaq balladooda baarlamaankii joogaan ayagaa laga rabaa inay noo marka ayagaa voodka noogu dhimeeya koodii waa soo kuwaaskaa way soo caddaadeen sida maanta aragnay statementiga ee puntland iyo jubbaland isku soo ay soo saareenna sida ayaga ay rabeen kolley waa la sameeyey wax dhibaataa kama aysan muujin oo kaliya waxay dhaheen shir kale aan isugu imaanayna oo xamana tegaynaa marka aragti kala duwanaanshahaas waxaa soo afjari kara golaha shacabka soo afjaraay ayagaa laga rabaa inay soo afjaraan siday kusoo afjari lahaayeenna waxaa laga rabaa inay dadkana la talshadaan bulshada rayidka iyo dadka maxaayade si caqliyeysanna loo fikiro oo aana maxaayade la dhihin saana anaga rabnaayo qof codi wadanka inuu aaday ahayd dastuurkan oo qabyada ah oo labi two thousand twelve ilaa abtunaa waxaa ku qoran doorasho qof codi in la aaday ahayd ilaa haddana lama aadooyo dowladuba dooda ka dambeysana sanadka iyada ugu dambeysay inay gebgabaysay rabtaa ee maxaayade shaqada ee meesheed kasii wado marka yaana waqtiga dadka laga luminin mar walbana horta technical delay waa imaan ana hadda anaa maanta waxaan ballan qaadi karaa inuu tan hadda la joogo naftirkeeda waqtigeeda lama cadeynin oo ma la dhihin guddiga doorashooyinka qaranka ee intaasay ku shaqaynayaan oo doorashadan ku qabanayaan mideeda kale xuquuq ma u leeyihiin guddiga doorashooyinka qaranka inay doorashada inay ka shaqeeyaan naftirkeeda maadaama ayaga loogu talagalay doorasho qof iyo cod inay ka shaqeeyaan waxaa kaloo ayadan meeshii taagan ah guddiga naftirkooda waxaa la yidhi waxaa la shaqaynaya oo maamul goboleedadeeda la tashanayaan marka marka afiiris statementigaasiita oo lasoo saaray madax ilaa gadaal waa isku wada duuban yahay marka wuxuu u baahan yahay inta caqli saliima lala yimaado la fadhiisto heshiisuu u baahan yahay in laga heshiiyo dadka waxaa layidhi way isku soo baxayaan hal maale wada codeynaya security issue waa jiro ciidan boolisa oo soomaaliyeed oo maanta midaysan oo meel walba inta tago ee dadkaas damaano qaadayaa ma jiro xildhibaan cabdi cali dad fara badana waxay isweydiinayaan maadaama ergo koob iyo kontona lasoo maray saddex boqol iyo kow ah hadda la joogo dadku laleeyahay waa la dooranaya xildhibaanku way dooranayaan dad fara badana waxay isweydiinayaan maadaama walaaca ugu badan tiradaas xildhibaanada ay ka muujinayaan oo ergada ah waxaa meesha imaan karaa in musuq maasuqi iyo lacagihii dadkii lala gaari waayo taas ayayna xildhibaanadu walaac uga muujinayaana leeyahay arrintaas maxaad uga jawaabaysaa maya horta mar walba laaluush waay hadda aniga de waxaan u diidanahaa saddex boqol iyo kooga saddex boqol laaluusha la siinaya ninkii keeno saddex boqol iyo koog had codayso horta kow waxaa ogaanaysaa dadkiia la kala dooranaya qof walba wuxuu isku dayayaa siyaasi walba inuu saameyn ku yeesho ciddii asaga codka siin lahayd macnaheed horta kow dadkii bulshadii isku diraysaa waxaa isku diraya ani ii dan ah yaa iga soo horjeeda odayaashii yaa soo qoraya saddexdan boqol sidii magta loo qaybsan jirin dabcan waxaa la aadaya tiya lagu noqonaya meeqa xariga beeshaan wax ku qaybsataa taasaa marka waxay keenaysaa weli cunsurinima ka jirta meesha ani waxaan qabaa marka laaluushkiina ma laga baxayo tan kale doorashadadban waxay cilad ku tahay amniga dadkaana laga hadlayo gariqaanluul ay ka hadashay saddex boqol iyo kontonkan waa la laynaya hadda waxaa bilowday nabadoonkii ugu horreeyay oo tacsiinaya wasiirka xaafadooda nabadoon ka mida nabadoonadoodaa dhintay waxa loo dilay wax kale maahan ergow qorayaa iyaa timid waa lagu bilaabay waa la laayay haddii laakiin doorashadan qof iyo cod laga dhigo oday ma target ma noqonayo saddex qof iyo konton iyo shan boqol iyo meel ku jirta target ma noqonayo shacabka oo dhan ma la laynayo laakiin haddiiba la dilay ama la dilayo dadka ergada soo xulaya haddii soomaali loo dhigo doorashadaasi la yidhahdo dadku ha codayaan sidaad ku doodayso dadkaas kale oo tirada badan cid waardiyeysa ama ammaankooda damaanad qaadi karta ee yar tahay soo maaha in qudhooda halis loo weecinayo maya dadku shabaab waa ka badan yihiin shabaab waxay ka faa'iidaystaan wuluulka shakhsiyaadka fiiri hal halay nooga adag yihiin laakiin haddii aan isku duubannahay xataa ma aadayaan shacabka magaalada degmada ee buulobarda hadday codeeyaan shacab reer buulobarda oo dhan ma dili karaan mana dilaayaan waana ogyihiin xaqiiqda waxaa hal qof ma la hadlaayaan yay eedeynayaan ayagaa ku jira gabdhahoodaa ku jira wiilashoo yay yay soo qabanayaan markii shacab soomaaliyeed way laakiin haddaa adi u xisho oo dhahdo intaanoo neefaan ugu talagelay ciidil adxaaga in oo la bireeyo waa biraynaya adaa waxaa u xushay dadkuu dili lahaa ma garat arrintaasi waxaan jecelahay inaan halkaa ugu gudbo waxaa jira khilaaf ku aadan maamul goboleedyada qaar inaysan arrintan la dhacsanayn sida jubbaland iyo puntland oo kale marka laga yimaadana heshiiskaasi aanay qayb ka ahayn baarlamanka hadda wixii dhowsamareeb lagu soo heshiiyey baarlamanka la horgeenaya raje intee la-eg ayaa laga qabaa xildha cabdirasaaq in aada meel marisaan wallahi horta waa yani horta waa wax laga xumaada waaye in yacni dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii aysan isku aragti ahayn markay noqoto dhanka doorashooyinka markaa fiirisa inaysan isku aragti ahayn waa fiicneed puntland iyo jubbaland labadaba inay meesha tagaan waa fiicneyd wixii ay diidayaanna meesha ay ku diidaan ayaga naftooda waxaa la rabaa dadka garta in la sheegaa la rabaa ayaga naftooda inay meesha tagaan waxay qabaan meeshaase ku sheegtaanay ahayd dhinaca kale markaa ka fiirisana ayagana waxay gar ku leeyihiin inay yidhaahdeen wartii horeeto oo dhuusamareeb two ayaa waxyaaba lagu ballamay waxyaabihii lagu ballamayna ninbaa garantoor markaas ka ahaa oo ra-iisul wasaare jira hadda ra-iisul wasaarihii lama hayo ra-iisul wasaarihii soo magacaabaan meesha isugu imaana markaasaan wada hadalno marka waxaan isleeyahay aniga maamul goboleedyada ka maqan yacni culays badan ay ku leedahay heshiiska dhaqangalkiisa waana sababta hadda keenaysa in ayaga ay yimaadaan xamar haddii heshiis consensus lagu yahay lasoo gaaro oo yacni mar walba yacni laisku soo raaco oo la yidhaahda mar walkaasaan qaadanay sidaasaan kusoo heshiinay oo baarlamaanka la keeno baarlamaanka waa ka dooda yacni heshiis walba oo siyaasadeed sababtoo heshiiska waa heshiis siyaasadeed mar walba wuxuu u baahnaanaa in yacni baarlamaanka uu yacni sharciyaddii uu sameeyo uu yacni uu xoojiyo uu culays saaro uu xajmi u yeelo marka baarlamaanka in la keeno waxaan qabaa haddii wax laysku raacay stakeholderska dadka saamilayda siyaasadda ha ahaadaana political partiski xisbiyada siyaasadda ha ahaadaana maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyadii ha ahaadaana bulshada rayidka ha ahaadaana haddii wax laisku soo raacay dowladda dhexe laisku soo raacana dhahaan kana laisku soo raacay golaha shacabka horta golaha shacabka keliya ma aha waxaan rabaa in yacni khilaafka ka dhexeeya golaha sare aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa waxuu keenay in mar walba aan dhahna golaha shacabka yacni baarlamaanka marka laga hadlayo waa labada aqal waaye waa in yacni labada aqalba la geeyaa waaye macnaheedu waxaa waaye in la geeyo yacni golaha shacabkana inuu ansixiyo aqalka sarena uu ansixiyo aniga sidaasaan qabaa xildhibaan cabdi cali suuragal ma tahay heshiiskan haddii la idiin keeno sida dowladduba ay filayso madaxweynuhuna uu sheegay in baarlamanka la geynaya inaad meel marisaan
horta waxaa la qabaa xildhibaan cabdirasaaq dee baarlamaanku waa laba boqol iyo saddex boqol iyo soddon xildhibaan labada aqal ka kooban ka golo shacab ahaan sida shuruucda kale unbuu noqonaya midna waa sharci midna waa is afgarad siyaasadeed siyaasad horta dee anagu wax badan kama dhahan karno haddii siyaasadna loo keeno qaraar aan ku taageeri karnaa ama aan ku diidi karnaa laakiin wixii shuruuca awoodaan waxaan u leenahay inaan wax ka bedelno wax ku kordhino diidno ogolaano sidiis waan ku ogolaan karnaa sidiis aan ku diidi karnaa inaan inta wax ka bedelno ogolaanona waa yeeli karnaa saddexdaas buu inoo furan tahay aniga hal xildhibaana ahay walaalkeena xildhibaan kale way laakiin waxaan wax la wadaagnaa xildhibaano kale aragtidayda ani marba waxaan taaganahay sharcigii hadda uu dalkan lahaa dastuurka iyo sharcigii doorashada ayaan waafajinaynaa haddii loo arko maxaa la yidhaahdaa siyaasiyan waxa ay keeneen wax anfacayo in soomaali maslaxadeeda u soo dhowey waa qaybtaas qaraaran ku soo saari karnaa laakiin wixii ka hor imaanaya shuruucdii hore u taalay sharciga xisbiyada sharciga doorashada ani waa ka hor imaanaya ayaga maxay ka qabaan codka markii loo geeyaa la ogaan karaa inta ka horeysa danleyda siyaasadeed aan u aqaanaa meeshuu dhahay saamilada siyaasadeed danleyda siyaasadeed danleyda siyaasadeed inay heshiyaan maba uga baahnimo waxaan u baahana sharciga inay ilaaliyaan sharciga la horgeeyo luul khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo labadan maamul ee hadda heshiiska gooni uga istaagay markaad eegto rajada laga qabo in laisku soo dhaweeyo intay gaarsiisan tahay rajadu way fiican tahay inay fiican tahay waxaa daliil u ah maanta statementiga lasoo saara aa daliil u ah mar hadday ogolaadeen dad oo mar ugu dambeysay inay xamar imaadaan hadda xamar oo socon hadday dhaheen macnaha waxaad dareemaysaa inay horta mid kalena waa waa la rabaa in la caddeeyo soomaaliya ama inta aad ama dhuusamareeb ama garow ama xamar aad meeshaan waxaa jirta dada malaayiin doolar uga baxdaa bil kasto soomaaliya dibdhiskeeda iyo sida aan la soconnona qodobadan hadal midkan moodalkaan la qaatay saddex qodob ay soo bandhigeen uu ka mid yahay marka sheekadan walaalaheen ama xoogaa ay soomaalidu waa sii kala kala artudugnaan karnaa laakiin laysku yimaado oo waa bareshar waa ma laga baryaayo waa imaanayaan ayagana laakiin waxay tahay muhiimaddu waxay tahay in ayaga ilaahay garadsiiyo ummadda madaxweynaha iyo baarlamaanka ilaahay garadsiiyo mar walba in xal loo helo sanadka ugu dambeeya inaanan maxay heeday lala loola ordin maxay doorashada sida laga yeelaya ay baarlamaanku naftirkooda shaqadooda waa gabeen inay dowladda la xisaabtamaan ay ahayd maxay ahaday dowladdii jirtay maxay ka qabtay sharcigan muxuu yahay wax in badan in la sameeyo wax badan oo la qaban kara saddex sano ah waxaan u malaysaa in meesha laga bixiyey si walbay ahaataa rajadu waa fiican tahay isbuucna ma qaadanaysaan isla haddii baashi hoos la iskugu dhigo
dowlad goboleedyada qaar waxay diidan yihiin xildhibaan cabdirasaaq sida heshiiskaasi loo waajahay dhuusamareeb waxayna ku xireen inay yimaadaan in wadanka ra-iisul wasaare uu yeesho hadda mar kale ayaa la filayaa muqdisho in la isugu yimaado rajada aad ka qabta adiga ama kuu muuqanayso in laisku soo dhawaan kara laisku soo dhawaan kara intay gaarsiisan tahay wallah haddii ay la yimaadaan niyad wanaag haddii ay la yimaadaan meesha miiska ay la soo fadhiistaan waxaa aaminsanahay in yacni wax laisku soo dhaweyn karo aniga nafteyda shaksiyan yani hadda heshiiskasi uu qoran yahay uma faraxsani oo ma aha heshiis aan isleeyahay heshiis isku soo lalaabana waayo sidaan hore u sheegnay marka heshiis aan la ogeyn meeshuu u socday meeshuu ka yimidna in doorasha lagu qabana la yihaahdaan waa ila qaldan tahay waxaan qabaa in inta la fadhiisto si farsamaysan looga doodo si niyad wanaagana lagu soo fadhiista miiska oo ay ka go-an tahay in yacni arrinta la xaliyo xal yacni heshiis in meeshaas lagu gaaray inay yani qof walba ka go-an tahay haddii sidaas lagu yimaado meesha waxaa aaminsanahay yacni statementiga haddana waa arkayay aniga nafteyda ay soo saareen iyo weliba maxaa la dhahaa presskii ay qabteen axmed hobe iyo dani labadoodaba inay xamar usoo socdaan waa sheegeen marka waxaan isleeyahay dee waa tallaabo fiican oo hore loo qaaday waaye laakiin ayaga naftooda tabashada ay qabaan in la isku dayo dadka halkan joogo meesha waxaa waaye madaxweyne farmaajo la rabaa inuu nabadoon ka noqdo dadka isku haayo mas-uuliyadda koobaad asay saaran tahay asaa la rabaa haddii ay wax tabanayaan tabashadooda in xal laga gaaro marka haddii saas niyad wanaagaas la yimaado waxaan isleeyahay yani isafgarada meeshaas kasoo baxaya
waa tahay waxaan aadi doonaa qaybihii ugu dambeeyey marka aan fiirino in doorasho la aado oo heshiisyadan laysla gaaray haddii laisla wada gartana fulinteedii loo dhaqaaqo waxay u baahan tahay waqti suuragal ma noqon kartaa doorasho waqtigeedii ah in soomaaliya ay ka dhacdo iyadoo weliba aragtida maanta taagan iyo heshiisyadan la tixraacay cabdicali aniga gariiqan dhuulan waxaa la qabaa horta mar walba ku darsasho farsamo mar walba waa dhacaysaa tan kale mogtahay waa inaan fiirinaa dhaqankeeni dowladdii sheekh shariifaan ka tirsanaa dadku hal sano keliya sheegaan ku darsasho afar sanaha dhacday fahamti saddex sano waxaa loo sameeyey dowladdii in qayb kale lagu soo daro lala heshiisiyo mogtahay mar walba waxaa la danaynayo qarankaa inuu dhismo way koox caraysneed oo qoryo haysatay oo hub haysataa lasoo xareeyey heshiisaa la geliyey saddex sano oo waxaa la sameeyey oo ku darsasho ah oo farsamo ahaan in dowladdii dhisanto saddexdii sano markay ka dhammaatay qolo toddoba sano joogtay iyo qolo saddex sano joogtay yaa haddana waxaa loogu daray hal sanoo kale oo roadmap loo bixiyey ama kambala accord wax waxaa loo sameynaya dhisidda dowladnimada wey mogtahay ma ahan danleyda siyaasadeed oo shakhsiyaad kala duwan ka kooban oo waa la heshiisiinaya soomaalida haddii la dhaho dantanada aan ka hormarinayna dantii guud ee qaranka iyo ummadan soomaaliyeed maxaa dan u ahaa wax lagu heshiin karaayo maaha farahay ka baxaysaa laakiin anigu waxaan qabaa sidii horeba aan u sheegay taariikhdan ay xusayso walaashay luuna iiga hormartay waxaa imaan doonta wakti farsamo ahaan xildhibaanka wuxuu sheegay waa wax madaxa iyo lugaha isaga xiran in la kala furfuray u baahan tahay waqti u baahan tahay markii la eego in waqti la qaato oo doorasho la aado waxay u baahan tahay in diyaargarow xoogan la aado xildhibaan cabdirasaaq waxaa lagu doodayaa dhowr jeer lagu soo celceliyey labada dhinacana ay wada leeyihiin waxaa loo baahan yahaa doorasho waqtigeedii ku dhacda suuragal ma tahay laba kun iyo labaatanka dabayaaqadeeda doorashadii la filayay soomaaliya inay ka dhacdo
horta waxaan rabaa inaan dhanka sharciga marka laga fiiriyo waxa ay u leeyihiin doorashada waa inay ku dhacdo waqtigeed wax kale ma aha sharcigaa tilmaamayo dastuurkaa tilmaamayo dastuurka qodobka lixdanaad iyo qodobka sagaashani koowaad buu wuxuu ka hadlaa xilhaynta xildhibaanada iyo xilhaynta madaxweynaha labadaba waa ka hadlaa waana afar sanay ku jaan go-an tahay yacni marka ay leeyihiin dadka dhahaayo waa saxsan yihiin doorashadu waa inay waqtigeeda ku dhacdaa sababto ah waa dad raba inay yacni xukunkaas ay wax ka qabtaan ayaga naftooda waa dad yacni damcad siyaasadeed uu ku jiro marka sharcigii fiirinayaan ayaga dhinacii sharcigii fiirinayaan laakiin midda imaanaysaa waxay tahay sharciga haddii la ilaalinayana waxay ahayd madaxweynaha iyo xukuumadda inay ka shaqeeyaan inay yacni waddankan doorasho qof iyo cod inay gaarsiiyaan ay ahayd kama aysan shaqayn runtii meesha dhibaatada ka taagan tahayna meeshaas waaye marka maadaama sharciga uu saas leeyahay saasay ugu dhegan yihiin laakiin waxaa dhici karto horeyna u soo dhacday heshiis siyaasadeed in lagu gaaro haddii loo baahdo wax technical extention ama farsamo saddex bilood ay noqon kartaa shan bilood ay noqon kartaa lix bilood ay noqon kartaa intay rabtaa ha noqoto laakiin farsamo waa lagu heshiiyaa waa heshiis siyaasadeedaa lagu galaa laakiin aniga unilateraly anigaa go-aanka gaaraayo anigaa badsanaayo oo extension qaadanayo ama baarlamaankaa samaynayo baarlamaanka ma samayn karo unilateraly ma dhihi karo annagaa qaadanay intaasan ku darsanna ma dhihi karo baarlamaanka waa in ay ku timaadaa heshiis siyaasadeed oo wada ogola ay dadka suracsiin inay ku timaado haddii taas lagu heshiiyo la yidhaahdo farsamadaasaan u baahannahay aan aan farsamadaasaan gelino wakhtigaasaa loo baahan yahay wakhtigaas aan gelino lagu heshiiyo waa wax fiican waaye wax la diidan yahay ma aha laakiin sharciga sidau tilmaamayo wax muddo korarsi ah oo dastuurkayna tilmaamaya ma jirta haba yaraatee cabdirasaaq waxaan kusoo celinayaa xildhibaan cabdi cali ha niyo horta baarlamaanna ma ka hadli karo muddo kororsiga laakiin cidda shaqada iskale hor sheegaysa waa guddiga doorashada ee madaxa bannaan haddana waxaa laisku soo raacay in ay hogaamiyaan ayagaa ka hadli kara goorta doorashada la qabanayo baarlamaanna male madaxweynena ma lahan danley siyaasadeed oo bannaanka fadhidana ma lahan suu sheegayo saxway dastuurkay ku qoran tahay afar sano inay dhacdo kulligeenna waxaan wada leeyahay waa inay dhacdaa laakiin qof walba dantiisu haddana ka fiirinaya mogtahay cidda marka la raba inay ka madax bannaato sababta loo yiri guddiga madaxa bannaan ee doorashada qarankana waa saas in la rabo inay ka madax bannaato danleydeenan kala duwan ee siyaasadeed ee kuraasta kala duwan raadinayso ayaga way ayagaa laga rabaa marka inay waktiga shacabka soomaaliya inay soo wareystaan waktiga ku habboon ayana farsamo ahaan ay qaban karaan inkastoo la ogyahay xilliga doorashada la aadaya haddana waxaa la isweydiinayaa maxaa keenaya ah in xasaasiyad laga qabo xilliga doorashada ay dhacaysa dad fara badan isweydiinayaan luul haddii aan taas adig ku sii
xilliga doorashada ee dhacayso in xasaasiyad laga qabo waxaa keenayo waxaa la qofka qofka weyn waa yaqaanaa wax muuqdo magta doorashada xilligeeda waxaa ka dhiman saddex bilood afar bilood waxasaa marka in laga welwelo taasaa keenaysa wax diyaarsan oo haba yaraatee oo loo jeedaan ma jiraan waxaan kaloo rabaa in aan ku daro taas taasaa marka welwelka keenaysa tan kale waxay tahay statement abaalkan heshiiska hadda la sameeyey dhuusamareeb tiri waxaa ka mid a political parties waxaa la xisbiyaa lagu galaa lahay deegaan doorasho ayaa lahay odayaalaasoo xulayaan lahay intaas in laga heshiiyo oo horta halhal loo dhigo oo laiswaafajiyaa waxay u baahan tahay waqti taasoo aqalkiisa dhanna meeluu joogaa maxaa layidhi cabdi xaashi wuxuu rabaa isaga in lasoo tugto waqtigii u baahan yahay taas marka waxay keenay horta waqti wuu dheeraana laakiin waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo sharciga ay ku dhaqmaan ama xeeroosaadka ay ku dhaqmaan guddiga doorashooyinka qaranka waxaa qodobka sagaalaad uu sheegaya ayaga naftirkooda inay lix sanay leeyihiin ku cusboonaysiina ma laha dadkaa marka heshiinayaan waxaa laga rabaa inay iswaafajiyaan in intaas shaqada lagu qabto haddii intaas ka dhacdo macnaha waxaa waye madaxweynehana waa tegey guddi doorasho madax banaana waa tegey macnaha waddanka wuxuu noqonayaa inuu meel cilaa kusoo dhaco heshiiska marka wuxuu noqonaya intaas inta udhexeysa wixii doona waa lagu heshiin karaa laakiin haddii wixii intaas ka dambeeyaan waxay noqonaysaa howl iska soconaysa waxay ka hadlaysaa markaas doorasho qofcoday ka hadlaysaa sababtoo ayaga mandatoodka haa maya maadaama waxaa rabaa hadeertan aslanba iyagaa waxaa layihi way ka shaqaynayaan doorashadanay ka shaqaynayaan maadaama doorashadan ka shaqaynaya haddaanba u ogolaan inay doorashadan ka shaqaynayaan xaqa ay shaqa waddanka inay ka shaqeeyaan ay u leeyihiinaaba lix sano eh waa tahay gabagabadii markaan eegno si doorashada dalka uga dhacdo aragtiyadeena laisku soo jeejeedo ugu dambeyn xalka ummadda soomaaliyeed xaggee buu ku jiraa cabdi cali aniga waxay ila tahay dalkan xalkiis wuxuu ku jiraa doorasho qof iyo cod inaan dadka la dadejinin mukulaal qoorqabad caanama ku cabto inaan la oranin heshiisaan u baahannahay in oo dalkan waxa uu baahan yahay in lais afgarto xildhibaan cabdirasaaq haddana adiga ku siiya xalka haddaad eegto halka oo waktigan hadda la joogo anigoo iima muuqato doorasho oo qof iyo coda sida lagu gaarayo horta iima muuqato waxaa keliya ku dhici karta waxaa waaye haddii wakti lagu daro waktigaasna la isku wada raaco waa waa dhici kartaa markaas in lagu heshiiyo haddii ay taas dhacdo waa fiican tahay dadka oo maxaa la yidhahdaa anigu weli saamilayda aaminsanayaa danley malihii saamilayda siyaasadeed waxaan leeyahay iyo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo xukuumadda hadday isku raacaan in yacni doorasho qof iyo codaa la aadaa waktigaasaan loo baahan yahay waana ku wada heshiin hadday yidhaahdaan horta meeshaas ku jirtaa garyiqaanluul ayaan jeclaha inaan siiyo ugu dambeyntii garyiqaanluul doorasho qof iyo coda waktigeedii lagama shaqayn oo dadaal badan baa muuqan sida xildhibaanada qaar ay ku doodayaan dadka qaarna ay u muuqatay sida ay sheegeen heshiiskii dhuusamareeb lagu soo gaaray dhinac baa suluugsan dhinaca kalena waxaad moodaa dadka qaar inay waxa ka soo baxay ay dhaliil badan u hayaan xalka soomaaliya xageebaa laga doonaa xilliga
xalka soomaaliya dhuusamareeb tiri oo inta caqli laysu keeno la fariisto oo halhal loo dhigo oo laysla fahmo ama markaas dhuusamareeb foor ha loo noqdo ama xamar ha lagu noqdo laakiin xalka wuxuu ku jiraa sida hadda maadaama madaxweynihii darbi weyna laga soo fujiyey qof cooda laga soo fujiyey meel fiicanoo wax keenay kuwan kalena maxay ahayd ayagana xoogaa waxay aragtidii qabeen waa laisku soo dhaweeyey weli waa laisku dhaweeyey haddii ay waxii ay kala taagnaan lahaayeen waxaaba laga dareemi lahaa qolooyinka mucaaradka ah oo faraha taagtaagayaan weli hoosha waa fiicanta dhuusamareeb tiri wax karo uma jeede ayadaas le halasi caqliya inta la sameeyo hala dabaqo ama wixii lagu dari karo waxaan waa proposal maadaama proposal yahay proposalka ku darisi kadhimisna waa leeyahay marka kaasoo xal ku jira
garyaqaan luul salaad ibraahin oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee c r h d iyo xildhibaan doctor cabdi cali xasan iyo sidoo kale xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed dhammaantiin waad mahadsantihin akhyaartiina la socotahay intaasi ayaan guud ahaanba kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mida inta aynu isku arki doonno waa cabdicasiis barro oo idala nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka nooga soo diray magaalada muqdisho